halkaa haddaan kaa ku dhaafno kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii bishii sideedaad ayaa subax subaxyada ka mida waxaan soo galay hotel tuba saalootadiisaan fadhiistay oday waardiyaha ee meesha joogay ayaa yidhi saalootada hoteelka lama fadhiisan karee ka kac dhinacayga midigtaahan fiiriyey waxaa fadhiya afar nin iyo shan waxaad maaqaan oo uu ku jigo nin la yidhaaho xismaan nuur oo dambiilo qaran ah markaasaan idhi warkaas xayawaanka ahiba waa fadhiyaaye maxaad aniga ii kicinaysaa intaan kor u qayliyey wuxuu yidhi ninkaas dawladdu marti u yahay guriguna meeshuuna degan yahay adigu isaga bax waa ka tegey mid kale oo dambiilo qaran ah oo dhibaatooyinka maanta soomaaliya ka taagan asaasayaashoodii ka mid ah ayaa markaan baxaya haddana iridda aan isku dhaafnay intaa markaan arkay baan carooday waxaan tegey cisbitaal martiini waxaa ku jira ugu yaraan dhowr iyo toban kun oo dhalinyaro ah oo midka ugu dhaawac sahlan labada lugood go-an tahay oo caloosha tuuba uga jirto oo aan loo hayn daawo iyo baano iyo dhaqaalo midna kuwan jajabiyey weeye kuwaas hoteelka la iga soo-eliyeyna waa sii carooday waxaan tegay tiirka dadka lagu joogto nin miskiina oo lix boqol oo milyan toddoba boqol oo milyan dhowr boqol oo milyan maamulo ka ah lix boqol oo shilin qaata ayaa boqol kun ku dhumaysaa dadkiisiyo lataba la daba taagan baa toogasho lagu xukumaya oo la tooganayaa kuwii qararka baabi'iyeyna hulaladii iyo hurdaanolasiyaa loo furiya waxaa dhimisa dawladooda marka meesha joogay gabagan soo socda oo magaciisa la yidhaha bakayla aradan ayaa soo baxay gabagaan ma duubin ilaa afar iyo siddeetankii sababta ma duubi waayeyna waxay ahayd xilligiisa ayaa aan xilli ku habboon ahayn haddase xilligiisii baa la soo gaaray inaan duubo oo uu ka mid noqdo gabayaashayda duuban iyo dhegaystayaashaydu dhegaystaan wuxuu ku bilaabmay bacdin iyo markii uu guyaal buurco soba daaqay oo loo tadburiyo xilligu dhab u barwaaqeeyey baraarkii cayila sharafta way kala boqoolaane baruurtiisa goortuu arkiya baaxaddii sararta wankii neeftu ay buuxisay xooga badan sheegtay bilaawaha codkiisana maqlee ruuxu kaga booday ee quurta lagu baantay ou tamari beentaa leh labadaa wax layskuma barxee run iyo baashaal leh gabyaabeen ma sheegee sarbeen meel buqcada taal leh eray kalena baallaha dhacdada baydan ka idhaaro farku boobta meeshii leh bay nabar ka baadhaa intii uu naxligu buuxi laa beerka iyo laabta shimuhu ha qaadeen ra'yiga way iga soo baxeen awdii xargaha boobtay iyo barqabadii yaacay nimankii baxsaday ee dhex galay beerihii cadowga ee ciidda baayacay intay beeciyeen qaranka ninkii sharafka beeshiisa cunaa ceeb allaa badaye ma badbaadayaashii caqliga boogta uga siilay burcadkiiyo labeyntii wejigu waa ka baaba-ay ayagoo bukaanay hurdaan baararkii xamar basaadkiiyo rafaadkay qabaan baahida iyo oonka badda iyo haddaad labada weri oo biyo a keento midna uurka uma buuxin karo baanayaalada eh baastada la siiyaa sun iyo waabaq iyo dhiige nafsiba u bedelay raaxaday beri ku joogeen nafsiba u bedelay raaxaday beri ku joogeen bisina laguma gawraco kollay neefka booliyehe burdo iyo alkaab iyo anoon bale ku yaasiimin haddii talaacid lagu biiriyaa baaqa iga yeesho baabuurro ciid iyo intaan buudi duna qaato sidii bocor bacayr baa rajmiga lagu baktiin la sharcise boqol kun dhow ruux ku dilay booli qaran awgi ee baastarihii calanka gaday jeeg walba u buuxshay in buuggii la xaday oo had kale baalkii lagu daadshay iyo inuu bakaaraha dhex galay baralii suuqiye labadaa dastuur kala baxshaa baahi loo qabay allay baday wajahaliya burciya bowlamiya faafan barbaartii gabdugab lagu jarjaray beeshii lagu laayey anoo balan bal dhiigaygu yaal buure iyo hawdka inaan balada kii dhigay haddana dib uga sii baanto oon weliba baad ugu daroo bogonya ii qaado adoo nool aboor kugu bax iyo waa caloolbarare kuwii dhabarka kuwii dhabarka boobuhu jarjaray bawdadu iyo ruugga een weli badbaadina rajada naxas u baal yaallo iyo kii burburiyaha ku nool baalli iyo xamar gobannimo xishood lagu bedelay baawarkeed limaye maxaan calanka kii baylaha tira ugu baroordiqnay bini aadamkii garasho yari ways bidaa abide iyagoon bilaali iyo dhammayn baradho kiiloo ah carjadii la buunbuuniyee baarka sare gaadhay haddii ay bardaateen cawaan kibir ku buux dhaafshay in bakaylayaashaa ah raban baraka loo yeelo xasuus baaba'diya waa indhaha boorakaaridi eh taariikhda bidix loo qoraa waa bedelantaaye taariikhda bidix loo qoraa waa bedelantaaye maxaa qaranku bidixduu lahaa bahla loo siiyey kaasi wuxuu ahaa bakayle ahraban subxii subxii ku xigay yaa ninkii iyo kooxdii la fadhiyay la soo gul istaagay dhowr subax markaan meeshii ka akriyayna wuu ka baxay xaafadii hobleelkii